magaalada muqdisho weliba la ka dahafuray mashruuca badmaal ee horumaryowka kalluumeysiga soomaaliyeed kaasoo koran qaado ku faa'idaysiga kheyraadka badda ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamsi cabdibare oo dahafuray mashruuca badmaal yay sheegeen inay ku faa'iidaysan doonaan kumanaan ku tirsan kalluumeysatada soomaaliyeed islamarkaasna reedana sawlanka suubii doona kaabyaalka muhiimkan ee kalluumeysiga dalka sidaad sheegteen ilaahay wuxuu inagu manaystay waxa loo yaqaano badda ugu dheer ama longest coast lines in africa oo ilaahayna siiyey oo waa run inaan haysano oceaniska hareeraheenna ka jiraayay mid walba waxaa ka buuxa opportunity laakiin haddana sida aad og tihiin muddo dheer waxaasoo dhani waa antabin oo lagama faa'iidaysan waa resource meel iska yaalla oo aan cidna ka faa'iidaysanin waay waxaan u baahannahay human resource waxaan u baahannahay waxa la yidhaahdo legal instruments waxaan u baahannahay structures maamul kor u qaadaya ama dhisaya capacityga iyo opportunityga ma fursadaha jira iyo in ay dadkeennu awood u yeeshaan in ay la soo baxaan ama ka faa'iidaystaan fursadahaas sida oo climate change ama climate resiliencyga oo maxaan ku dhahaa uu important u yahay inaan ka fakerno oy lagaa maarmaan u tahay ayaa sidoo kale waxaa lagaa maarmaana markaynu qorshaynayno arrinta fisheriska iyo maamulkooda inaan ayaguna mar walba ay horteenna yaallaan dadkeenna iyo sidii ay ula falgeli lahaayeen uga faa'idaysan lahayn hawshaas la dagaalanaa kalluumaysiga aan la ogeynba een cidnaba soo sheegayn ee la xadayo waa inaan la dagaalanaa midka unregulated fishinka een cidnaba sharciyeynina asna biyaheenna iska dhex maaxaya si aan taa u samayno ma aha inaan environmentga ilaalino keliya laakiin waa inaan ogaano ama aan uga faa'iideyno barwaaqada baddeenna taalla dadka soomaaliyeed ee maanta jooga iyo kuwa berri imaan doona intaba akhyaar sharafta leh badmaal ma aha project meel cidla ah dee keligii ku xidhan ma aha waxay example u tahay waxa aan rabno inaan ajiif garayno iyo waxa aan doonayno insha allah hadda iyo mustaqbalkaba inaan qabanno waxay example u tahay initiativeska aan taargadgaraynayno inaan nolosheenna ku bedelno waxyaaba badan oo nolosheenna ay tahay inay transform gareeyaan ayay ayaa jira tanaana kow ka ah sidaa darteed mashruucani wuxuu xaqiijinayaa vishinkeenna aan ku soconno oo ku iman doona haddii ilaha idhaahdo national transformation planka ama n t p ga aan wadno haddii ilaha idhahdo barnaamijka badmaalya ee koodiirada saarahay taageerada bulshooyinka heebaha weliba horumaryowka maaraynta kalluumaysiga ee guud ahaan dalka iyo iskirnaadowka iskaashtooyinka kalluunka ee dalka